guddiga horumarinta dacwadda alkheyr ayaa magaalada berbere ka qabaday tobabarkii saddexaad ah ee lakabarada doona culumta shalgadiisana shareecada diinta islaamka bilowga casharada ayaa lakadaafuri masjidka salaam binu faris ee magaalada berbera tobabarkan yaa weliba ku qayb galaya isuduwaha wasaaradda diintii ooqaafta gobolka saaxil sheekh maxamed axmed guddiga alkheyri iyo mas-uuliin kale oo ku dareerta culimmada gobolka saaxila ankoreyntii weliba goobta ku hadlaya guddiyada ku dareeray dhiniyada alkheyri iyo gobolka saaxil welibana iyo kuwarbiyeena tobabarka iyo casharada lakabarada doona waxaa farxad u ah guddida dacwadda alkhayr inay furto tababar iyo siminaar aqooneed ay u furto labiyo lixdan macallin oo ka mida macallimiinta ka howlgala tuulooyinka iyo miiyada saddexda gobol maroodijeex iyo saaxil iyo togdheer tababarkaas oo looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda bare sidoo kalena macallinku kaalintiisa uu bulshada ku leeyahay uu u muujin lahaa oo aqoon diini iyo tu maadiyaba la yskugu darayo macallimiintu tababarkaa waxay ku qaadan doonaan dhowr maado oo raad ku leh aqoontooda iyo shaqaday ku guda jiraan ee macalinimo maadooyinkaasoo
waayo waxa weeyaan wax la dhigo oo ugu qiimo badan waxa weeyaan waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa idinku khayr badan baa nebigu leeyahay qofka qur-aanka barta dadkana bara baa nebigu calayhi salaatu wasalaam taasaa waa inugu filanba sidaa ogeed kolley maanta dee waxaan iskugu nimi gobolkayna saaxiil ama magaalada taberbera waxaynu maanta iskugu nimi oo halkan u fadhinaa waxa weeyaan sidii aqoontii horeynu dhigaynay aqoon kalaynugu siyaadi lahayd iyo xogo fara badan oo kolley de intaa midba meel buu joogaa ama tuulooyin baynu kala joognaa inaynu xogo fara badan aynu kala helno ayay kolley maanta la iskugu yimi dowladdaa saddexda cisho soconaysa raggaa macallimiinta ee saddexda gobol ka yimi ee u soo saciyey barnaamijka dowladda tababarka macallimiinta si ay igula noqdaan da'yartii ay beri soo saarayeen iyaga inan la himisanka xasanaadka u saaro macallinka shayga la yidhaahdo dee macallimiin baa tiino waa wada fahmaysa waxaa laga yaabaa dee odayaasheedan oo kale soddon sano dhowr iyo soddon sannadooo kale ka hor ayaanu arday ahayn waxaa laga yaabaa iminka inaanaan ardaynimadii iyo macallinimadii midnaba meel lagaga hagaago garanayn oo hawla duunyoo kalena dhex gashay laakiin idinku maanta waxaad tihiin da'yar aqoonyahana la doonaya inaad soo saartaan jiilkii berrito waxa weeye halkan aa haysaan ama mustawahan aad joogtaan iman lahaa ee soo saari lahaa waxa weeye jiilka ka dambeeya haddii ilaahay raalli ka noqdo tobabarkan yaa waliba isu dareeri doonay muddo afal maalmood ee kaas oo wa laka bara doonaa ku dhowaada lixdan iyo laba macalin haanaas oo la bara doonaa casharo shalgadiisan si aqoontiyo korlanka qaada